xiriirka kubadda cagta adduunka ee viva ayaa lacago ugu deeqay dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jubbaland lacagahaasi oo qaab casri ah loogu dhisi doono garoonka kubadda cagta ee wame stadium oo ah garoonka ciyaaraha ee ugu weyn ee jubbaland kaasi oo taariikh fog leh agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa sheegay in deeqdan lacageed oo uu ku dhawaaqay in jubbaland ugu deeqay xiriir kubadda cagta adduunka ee viva markay soo gaarto lagu horumarin doono sboortska jubbaland taasi oo ku timid dadaalka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jubbaland waxaana agaasimaha uu sidoo kale sheegay in deeqdan lacageed loogu talagalay in dib u habeen iyo dib casriyeen loogu sameeyo garoonka kubadda cagta ee wame stadium kaasi oo ah garoonka ugu weyn dhanka ciyaaraha ee kubadda cagta degmada kismaayo waxaana garoonkan uu ka mid yahay midka keliya ee lagu qabto tartamada heerarka kala duwan ee xiriirka kubadda cagta jubbaland uu qabto weli isboortiga aan ka gaarnay waxaan u malaynay dowlad goboleedyada ma jirto maanta fifa waa hay-adda ugu weyn ee xiriirka kubadda ee adduunka waxay maanta noogu deeqday lacag lagu dhisayo garoonkii weynaa oo stadiumka maanta qurux u socda oo si casri ah loo dhisayo waana guul runtii waayo markii lacag ay bixinayaan hay-adaha caalamiga noocaas oo kale e kalsooni dowladeed waa inay jirto institutionna ay wax ku aamini karaan waa inay jirto wasaaradda inaa heerkaa gaartay inaan kasban karno beesha caalamka inaan maanta lacag ka soo qaadan karno oo maxaa la dhahay la hirgelin karo mashaariici sidaa u waaweyn isboortska deegaanada jubbaland ayaa sanadihii ugu dambeeyey sameynaya horumarro ballaaran waxaana qorshayaashaasi qeyb ka dadaalada wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee jubbaland taasi oo la doonayo in isboortska guud ahaan degmooyinka jubbaland la hormariyo islamarkaana la hirgeliyo garoomo casri ah si ciyaartooyda ay ugu fududaato inay meel wanaagsan ku horumariyaan xirfadooda kubadda cagta